جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim waa duhur talaadaa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay kowda bisha rabiicu thaani sannadka kunafarboqoafartaniyotodoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo kelimadii uu sheikh cali dheere ka jeediyey xafladii lagu soo xirayay mucaskarka sheikh maxamed mire ayaa hadalhayn iyo saameyn xooggan ka dhalisay baraha bulshada madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa si xun u aflagaadeeyey ashahiid biidnillaah sayid maxamed cabdile xasan iyadoona arrinkaas ay si weyn ooga carootay bulshada soomaaliyeed dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa ka qayla dhaamisay howlgallada mujaahidiinta ee gudaha kenya xilli gaalada caalamka ay ku jabtay duulaankeeda soomaaliya munaasabad lagu dahfurayay mu'asaso cusub ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo waxgaradka golaha dhaqanka wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gado جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kelimadii uu sheikh cali dheere ka jeediyey xafladii lagu soo xirayay mucaskarka sheikh maxamed mire ayaa hadalhayn iyo saameyn xooggan ka dhalisay baraha bulshada khaalid xasan ayaa warbixintan inoo haya bulshada soomaaliyeed ayaa si weyn ugu diirsaday khudbadii uu dhowaan jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi taas uu kaga hadlay dhulboobka baaxadda leh ee kooxda horarka ah ee murtada gurguurta ay ka wadaan magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho tan iyo maalintii khudbadaas la baahiyey waxaa qabsaday baraha lagu wada xiriiro internetka kelimada shiiqa taas oo shacabka soomaaliyeed ay si weyn u soo dhoweeyeen islamarkaana ay ku faafiyeen qeybaha kala duwan ee baraha bulshada gaar ahaan qeybta ka hadlaysay dhulboobka oo dad ka badan laba milyan oo ruux ka daawadeen facebook tiktok iyo twitter waxa ayna tallaabadan cabsi xoogan ku abuurtay guud ahaan kooxda ridada soomaaliya murtad maxamed cali cumar oo ku magac dheer caana nuug xubinna ka ah golaha dawaaqida ee baarlamaanka kooxda villa soomaaliya oo sheegay inuu dhageystay kelimada waxa uuna shaaca ka qaaday in shacabka soomaaliyeed ay la jiraan taageero buuxdana u hayaan mujaahidiinta al-shabaab arrinkaas oo werwer iyo walaac xoogan uu ka muujiyey murtadkan dulmiga iyo dhulboobka xarkaha goostay ee xasan shiikh iyo kooxdiisa ay ka wadaan magaalada muqdisho ayuu sidoo kale murtadkani ka shanqariyey in aan lagu sii jiri doonin balse la arki doono shacabka banaadir iyo mujaahidiinta al-shabaab oo iska rabsanaya oo si wada jir ah ula dagaalamaya kana dhiidhiyey dulmigaas dadkaasu calidheeray aadayaan calidheere shalay waa qudbeeyey cabsi badan ay dhashay shacabka iyo hooyooyinka bannaanka jiifo ka hadlay ninkaas ilaa xasan dadkii waa kiciyey waa barakiciyey dadkii bannaanka jiifaan magaaladan hal maraa la qaxay markii la qaxay waxay ahayd markii etoobiyaanka ee waddanka soo galeen ayaa ceelasha biyaha loo qaxay qaxi labaad ayaa soo socda xasan sheekh dee dadkii waaba qixiyay dadkii bannaanka iyo jiifaanba waxaa la arki doonaa shabaab iyo shacab qoryo wata oo wada dagaalama ayaa magaalada la arki doona runti marka arrinkaasu aniga dareen badan ayay igu abuurtay xasan iyo tiimkiisana dadka soomaaliyeedna way ogaadeen soomaalina ma haystaan adduunyadina ma haystaan waa kasoo xirxirmeen xoolaha ay dhacayaanna ayagii carruurtooda lagu daaweyn doonaa ma calfanayaan ilaahay idibkii maalma ka hor ayay ahayd markii afhayeenka mujaahidiinta sheekh cali maxamuud raage isagoo ka hadlaya munaasabad ay ku qali jebiyeen cutubyo ka tirsan geesiyada towxiidka oo wacad ku maray in mujaahidiintu aanay marnaba cafin doonin cid kasta oo ku lug yeelata dulmigaas islamarkaana qof kasta oo la dulmiyey oo ku ciil bixi doono maxkamadda shareecada islaamka waxaan leenahay cid kasta oo runtii ku lug yeelata arrinta iyada ah ee waxa weye ka qayb qaadata dhibaatada loo geysta dadka muslimiinta ah hadday askari tahay haddii waxa weye mid madax sheegta ay tahay haddii oday dhaqameed uu yahay nooc kasta uu yahay mujaahidiintu insha allahu tacaala ma cafin doonaan biidn illahi tabaraka watacaala waxaan u sheegaynaa shacabka banaadir in dhul la boobay aanay dhisan karinin cid aan ka ahayn qofkii lahaa marka hore haddii uu ahaa dhul dowladeedna aan lagu tagrifali karin oo weligii uu ahaanayo caamka uu ahaan doono intii dowlad sharciya oo ilaahay kitaabkiisa ku dhaqaysa ay ka imaanayso sidaas inuu ahaan doono dhul dowladna uusan iska bedeli dooninin inay ku tashtaan allah idankii dulmigu waa suuli doona cadaaladda islaamka ayaana dhulka ku soo noqon doonta biidni illaahi tabaaraka wa tacaala gaalada iyo kuwa kabaqaadka u ahna way jabi doonaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala markaas ayuu qof walba oo muslim ah oo xaqiisii la qaatay maxkamadda shareecada islaamka la imaan doonaa tabashadiisa madluumkana insha allahu tacaala loo gargaari doonaa daalimkuna waa la qaban doonaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala
mahadsanid khaalid madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa si xun u aflagaadeeyey ay shahiid biidniillaah sayid maxamed cabdille xasan iyadoona arrinkaas ay si weyn nooga carootay bulshada soomaaliyeed bashiir muxiidiin abow ayman ayaa warbixintan inoo haya madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan aflagaada fool xun kula kacay sayid maxamed cabdulle xasan oo in ka badan labaatan sano halgan adag oo jihaad ah kula jiray kufaartii duulaanka siliibiga ah ku soo qaaday ummadda muslimiinta soomaaliyeed murtad guurguurta ayaa mar dhowaan waraysi uu siinayay mid ka mid ah warbaahinta uga afka dheer dalalka carabta waxa uu soo hadal qaaday sayid maxamed cabdulle xasan isagoo si cad ugu tilmaamay inuu ahaa wadaad waalan ereygan gefka ah oo sayidka ay ugu yeeri jireen gumaystihii uu dagaalka adag kula jiray ayuu murtad xasan gurguurta soo qaatay isagoo doonaya inuu ku raarigeliyo gaalada caalamka islamarkaana uu suurad xumeeyo sayidka iyo halgankiisii jihaadiga ahaa ee la mahdiyey guud ahaan bulshada soomaaliyeed oo ay ku jiraan qaar ka mid ah siyaasiyiinta riddada ah ayaa si weyn uga dhiidhiyey aflagaadadan bareerka ah ee uu murtad xasan sheekh maxamuud uu kula kacay ashahiid sayid maxamed cabdulle xasan murtad maxamed cadow oo horey uu ahaan jiray suxufi kana shaqeeyey warbaahinno caalami ah sida aljaziira haatanna ka tirsan golaha dawaaqiidda ee baarlamaanka dowladda sirbiyeed ah ee kenya ayaa ka hadlay arrintan waxaana uu yidhi waxaan daawanaya waraysi madaxweynaha soomaaliya laga qaaday oo uu mataqaanaa ugu yeedhay sayid maxamed cabdulle xasan wadaad waalan aad iyo aad baan naga xunnahay arrinta ayadaa wadaad waalan ma ahayn sayid maxamed cabdulle xasan wuxuu ahaa nin wax badan fahansan oo wax maanta aanan fahansanayn boqol iyo dhowr sanno ka hor fahansanaa aad iyo aad baan naga xunnahay hadalkaasi gefka ah halgamaa buu ahaa ummadda soomaaliya indhaha u kala dilaaciyey naftiis hura buu ahaa naftiisa u bixiyey abwaan yuusuf cismaan cabdulle oo ku magac dheer yuusuf shaacir oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa si adag uga dhiidhiyey aflagaadada loo geystay sheekha wuxuuna sheegay inaan marnaba la aqbali karin gefka uu murtad guurguurta uu kula kacay sayid maxamed cabdulle xasan in reer galbeed lagu qanciyo maanta ama lagu raaligeliyo in wadaadkaasi wadaad waalan ahaa ninkaasoo labaatan sannadood u halgamayay gobonnimada soomaalida iyo sidii gumaysaga uga kicin lahaa oo wakhtigiisii geliyey in reer galbeed lagu raaligeliyaa dee midaanu aqbalayna maaha annagaa taa ka nool oo ka jawaabayna oo ka horjeedna xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya mar labaad waa ku celinaya waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed iyo qoyskii sayidku faracdiisii iyo ciddii kaleba inuu arrintaa raaligelin ka siiyo qowsaarada horjoogayaasha looga dhigay maamulada shaadadirirka ah ee gaaladu ka samaysatay soomaaliya ayaa marar badan waxaa bannaanka uga soo baxa naxliga iyo naceebka jiifa uurkooda ee ay u qabaan taariikhda iyo halganka dahabiga ah ee sayid maxamed cabdulle xasan oo afka ciidda u daray kufaartii duulaanka mactabku dirirka ah ee ku soo qaadeen guud ahaan geyga soomaaliyeed mahadsanid bashiir dowladda silibyadda ee kenya ayaa ka qayla dhaamisay howlgallada mujaahidiinta ee gudaha kenya xilli gaalada caalamka ay ku jabtay duulaankeeda soomaaliya waa kan nuur cali warsame abowshayba oo warbixintan inoo haya dowladda silibiyadda ah ee kenya ayaa walaac xooggan ka muujisay awoodda sii kordhaysa ee geesayaasha tawxiidka ee bariga afrika iyadoo si weyn uga qayladhaamisay rajaxumo ay ka muujisay masiirka duulaanka siliibiga ah ee ay ku soo qaaday dalka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda maamulka nairobi siliibiga lagu magacaabo musaaliya mudafadi ayaa ka digay in haddii kufaarta caalamku ay faraha kala baxaan soomaaliya oo geeska afrika halis ugu jiro inuu galo gacanta mujaahidiinta al-shabaab isagoo ka hadlayey shirka waxaa loogu yeero golaha guud ee ururgaaleedka qaramada midoobay oo ka socda magaalada new york ee cariga maraykanka ayuu gaalkani si weyn uga dhex calaacalay waxaanu sheegay in dhowr dal oo kenya ay ka mid tahay uu soo fuulay culays xooggan oo kaga imaanaya dagaalka mujaahidiinta al-shabaab xilli gaalada caalamkuna ay ka daashay ayuu yidhi sii wadista duulaankan saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya maruu wasiirku arrintani ka hadlayey waxa uu yidhi waxaa jira daal caalami ah oo sii kordhaya taageerada beesha caalamkuna si weyn ayay hoos uga dhacday dalalka sida kenya oo kalena waxaa lagu reebay inay keligood qaadaan culays weyn oo dagaalkani ah sidoo kale kulan laba geesood ah oo ay wada yeesheen wasiirka arrimaha dibadda kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda qubrus ayaa gaal musaaliya muudafadi ka shanqariyey in kabixitaan kasta oo kenya ay samayso ay dhalin karto firaaq amni oo halis ah sida uu sheegay wargeeska the star oo ka soo baxa dalka kenya qayladhaantan ka soo yeeraysa maamulka siliibiga ah ee nairobi ayaa imaanaysaa xilli mujaahidiinta al-shabaab ay howlgallo xoogan oo si weyn ay ugu naafaynayaan ciidamada kenya ay ka wadaan gudaha dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda silbiyadda kenya mahadsanid abushayba munaasabad lagu dahfurayay mu'aasaso cusub ayaa ka dhacday degmada tieglo ee wilaayada islaamiga ee bakool munaasabadan oo si heersaraa loo soo agaasimay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culummo salaadiin waalidiin ganacsato iyo marti kale waxayna ka qabsoontay gudaha degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool ujeedka iyo hadafka munaasabadda ayaa ahayd furitaanka mu'asase loogu magacdaray al-miftaax oo ay wax ku baran doonaan carruurta da-da yar gaar ahaan waxay mu'asasada carruurta ku baran doonaan akhriska iyo qorista sida goobta laga sheegay mu'asasadan oo ah tii ugu horreysay nooceeda ee laga hirgeliyay wilaayada islaamiga ee bakool waxaa soo dhoweeyey guud ahaan bulshada gaar ahaan waalidiinta oo baahi weyn u qabay inay helaan goob waxbarasho oo carruurta lagu baro akhriska iyo qorista munaasabadii furitaanka mu'asasada waxaa ugu horreyn kelimad tawciyaa ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool waa nicmada mahaysada jaran nimcad kaha daraystay waana nabi moxamed caleyhi asalaatu wasalaam markii waxyiga unka horayy wala la amareymay haayana ini wal akhriyo iqra' bismi rabbika aladii khalaq balad khalaqa alinsaana min calaqin iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam maylaka waramay suuradda wal akhriyow iyo wal qorow baa laka waramay marka arantuntan amayba asal an lata ambo asal an ata aayaddaas oo ilaahay subxaana wa tacaala nabiji markii in horaya kadiji ini wal akhriyo qalamna laka tilmaamay ini wal qoro ummadu maxamedna waa ummadu iqraa waay suldaanka guud ee beesha jirible ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay barnaamijka hadda meelinku muuqada barnaamijka eed mayla raayo safaa'idan aw waana wal onay usubaayu walo owl meelun hadda ha ku jarajari maa waalidiintiina maylaraay sonogedan shaandhadaagniyoona saxda maalanka isu bandardaarmayoona iniyo maylaraay dardaarti fuliyaan ini dadaalaan onogediyo dadaalaan juhdi badan yoona kabiyaan onogedan hadda onog yaryar u ilaalin badan aan baahanyin marka jazaakum allahu khayr waqtiga baa hadda cariiri isku aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu macalin maxamed nuur oo ka mid ahaa waalidiintii munaasabadda ka qayb gashay ayaa dhankiisa goobta ka hadlay isagoona soo dhoweeyey furitaanka mu'asasadan cusub ee laga hirgeliyay degmada tieglow haddii un waalidiintii enna may eed iyo eed runtii mar lamaad mar saddexaad anka ma hadayaane bacdallaahi ee sida oo ma aragnan isku xil saaray unugyadan runtii aragnay unugyadan yaryara oo ubadkan tarbiyada kowgan ee horeyba iyaalninka ka jareen in wala dhimanaayanba intaas hayti siduuna ka dhaqama jirnay ma haytay la ogaayey unaga inii kolkoleedliiskula rahow marka la arga jaray marka lan boqolkiiba afartan xifdiisan farti carabidin qoro kor oo qaabka looglay magi qoran balan qoro koran ee waalidiinga leena un taha marlay warkaana ii mayba leena runtii arrintan garabaasiinka enna gaashangaasiinka enna eedana ma aragnay haandho waayaana ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay oo goobjoog ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona goobta ka jeediyey kelimad dhinacyo badan taabanaysay mu'asasadun oo almiftaax oo marka maanaa walaalaanka maga daran oo ah tafaa'ul ina lanka talagali ilay furaaga walbarashada may waa alqiraa'a walkitaaba nabilaahi maxamed sal alay slam markii wala baraayo wax igalaagadayahay aayado haduun akhriyaani iyo marka mana wala anka horeeye hadegan haayan iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min alaq iqra warabuka alakram alladii callama bilqalam marka alqalamkiin waa kitaabadii walgorowkii iyo barnaamijkaas waaye akhrintan hadda waaba iyadan saas oo kale marka waa waxbarashada islaamiga ah meelo marka aasaaskan ee waay walbarasho dhanba manaa hataa maadi nagato sharci nagato kulli may asalan aha alqiraa walkitaaba asalan eh marka asalka in la hela markaas kadib waa farac koowe manaa farac markaasa la hela jazaakum allahu khayra jazaa albaabkii aasaaskii lagu gala lahay waaye ahmiyadii latana alqiraa walkitaaba ee dalankasta muslun ee ogyi ما والي نبي الله محمد بن الله أمري ملك الجبريل هندري تسرى ما, ما أنا بقارين اقرأ وما أنا بقارين كل والأوي حديث كي مركم أنا صحيح هاي رسول صلى الله عليه وسلم مرك أهمية يلا تا مركم ما والله كوب كرمه mu'asasadan almiftaax ee laga furay degmada tieglow ayaan rajaynaynaa inay wax badan ka bedasho farta iyo akhriska carruurta da'da yar waxayna dabooli doontaa baahi weyn oo ka jirtay degmada tieglow kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo waxgaradka golaha dhaqanka wilaayada ayaa ku soo idlaaday deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku hayo casaam carafaad لا تبديل لشرع الله ولا ولاء لغير الله لا تبديل لشرع الله ولا ولاء لغير الله لا نقيل ولا نستقيل لا إله إلا الله munaasabadan loo haymaystay heertanaa loo saagaasmay laguna soo gebagabaynayo dowlo socotay muddo toban iyo shan maalin ah loona qabtay golaha dhaqanka huulayda gado ayaa ka dhacday masjidka jaamaca ee deegaanka ilbeeta oo ah deegaan hoostaga degmada baardheer ee huulayada gado waxaana intay socotay dowladda barbar socotay shirar iyo kulamo gaargaar ah iyadoona golaha dhaqanka huulayada gado ay ka soo saareen bayaan ka kooban qodobo dhowr ah goluhu wuxuu ku baaqayaa in la dardargeliyo dacwada iyo waxbarashada diiniga ah si ay ummaddu ugu baxdo jahliga diiniyeed ee haysato saddex goluhu waxay ku baaqayaan garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika afar goluhu waxay ku baaqayaan in laga baraa'a qaato gaalada iyo murtadiinta goluhu waxay uga digayaan dadka muslimiinta ah inay iska ilaaliyaan siyaasadda guracan ee ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay geyiga soomaaliya intaasi kadib waxaa madasha munaasabadda ka hadlay odayaasha golaha dhaqanka huulayadii islaamiga gado iyagoona ballanqaaday inay dhaqan gelinayaan bayaanka ay soo saareen bayaankaas mayba caddeeyeen ee haddii uuna inaynu qabada gobolka gedo in uuna garab istaagsanno oo maal iyo nafa diyaar un lehno diyaar miyiiniya haa mayba ballan qaadane inshaa allaahu bayaanka walaalka usa akhriy in uuna naf i maal unka garab surnaadaan wallan shakhsi ah gor in ahayn afartan iyo kow ugaasya hortay fadhiida oo anna kow ku aha oo kan kowad an aha intaas dhammaantiooba inshaa allaahu may diyaarangayna in bayaankun naftiyo iyo maalshooyinka biyaan bayaankaa la qoray oo salaadiinta gobolka gede ka soo baxday waanu qaadannay si buuxdaan u qaadannay qodobada qoran inaan dhaqan gelinno oo aan fadhiga u istaagno salaadiinay ma ballan qaadeen
sidoo kale waxaa gabagabada xafladda ka hadlay naqiibka nuqabada huulayaadka islaamiga naqiib ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam nuqabada waa a'immatun min a'immati almuslimiin muslimiinta imaamyadooda ka mida marka imaam kasta waxaa looga baahan yahay midka sare iyo midka hoose cadaalad baa looga baahan yahay haddii cadaalad la yimaado wuxuu helayaa hooskaas ilaahay maalinta yowmaalqiyaamo oo hoos kale aysan jirin ayuu hooskaas harsanaya kuwa derajadaas ku gaara allah naga dhigo guud ahaan waxaan taxriilinaya ama boorrinaya jihaadka inaan garab istaagno waa tii a bayaanka aad ku soo qorteen waay wax kalema ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga gado sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala duwan oo masjidka fadhiisooyinta waxaa weeye codka maqli doonto waxaan idinku baaqaynaa waa jihaad maxaa yeelay ummad jihaadka ay ku cisowdaa jihaadkaa sharaf ah asagaa nolol ah asagaa ummad ummad ku noqotaa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisana aan u gargaarno ayuu jihaadkayaan maanta sharaf ku yeelna insha allahu tacaala jihaadkaas marka ummadday maanta ilaahay fadligii way fahantay khayr badan oo u jira waxaan guud ahaan iyo gaar ahaan nafteeda udardaarmaya walaalayaal inaan ummaddeenna ugu baaqno jihaadkaas caalamiga ah ee ca- maanta adduunkii daafihiisa marayo in maanta waxa weeyaan ummaddeenna ay gaarto marka waxaanu leenahay laba arrin aan u dhexayno oo ah imin nasr wa imin shahaada labadaas ahdaafteen ha noqoto insha allahu tacaala walaayadda islaamigada ayaa muddooyinka dambe wada dardaargelinta heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada hulayadaas mahadsanid cazaam warbixinta cazaam waxay gabagabo u ahayd warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu